markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskiio caawana qodobada aynu idinku haya inu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah magaalo weyn oo dunida aada caan uga ah oo shaqaalaysiisay qof ka shaqeeya la dagaalanka jiirka oo magaaladaasi farabaas ku hayaan waxay isticmaali doontaa qalab markaas u sheegaya meesha uu jiirka cuntada ka cuno godadka uu ku nool yahay meesha uu isku dhalo iyo wixii la mid a magaalada ay tahay iyo weliba qofka shaqadaasi qabanaya oo isna qorshihiisa oo la yaab la soo bandhigay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan barnaamijka ka madhnaan doonin oon idii hayaa farxaddii ciidda
maalin ciido magaceedu weyne mudaniyo marwooyinba kala maqnaanina
xubintii aalabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan iyadoo caawan uu martii inoogu yahay isla markaana u inala caweyn doono abwaan gorgor cabdi
adigu xaalad jirtay oo anigii haysatay baan ka sameeyey heeskaa waxaa la hameeyey nin aan saaxiib aada u nahay oo la yidhahdo sakriyo kubciyey de waxaana tumay haatuf milyuunna way qaaday wax intaa dhaafsiisan
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale malaayiin qof ayaa dunida si joogtaa uga raadiyey fursado shaqo oo ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda kuwaasoo u badana dhallinyaro jaamacadaha ka soo baxay oo barbilowga noloshooda raba inay sallaanka ka koraan halkaasi waxaanay dalbadaanaad inta badan dadka shaqa raadiska ahi malaayiin jago oo ka mid a shaqooyina laysla yaqaano oo dunida laga qabto balse dhegaysta weligaa ma ka fikirta amaba ma maqashay inay jirto amaba dunida laga raadiyo xilliyada qaar jago ku saabsan qof ka shaqeeya la dagaalanka jiirka sheekadan oo ka dhacday mid ka mida magaalooyinka dunida ugu caansan islamarkaana dad badani ay noloshooda ku taamaan inay mar uun cagaha soo dhigaan ayaa noqotay mid aada loo hadal hayay maalmihii lasoo dhaafay islamarkaana ay wax ka qoreen qaar ka mida warbaahinta dunida ugu caansan islamarkaana aadka loo akhristo haddaba dhegaystayaal sheekada yaanan idinka dilina waxaan soo dhoweyn doonaa waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan isha soo mariyey islamarkaana iyadoo faahfaahsan inoo hayaan ugu horrayn baa cabdixaafid cawil ismaaciil soo dhowow ciid mubaarak baan ku leenahay aad iyo aad ayaan u dhowahay cabdixakiim maxamuud shirwac sidoo kalena ciid ciid wanaagsan ciid mubaarak waa hagaag cabdixaafid bal ugu horrayn ba haddaynu ku bilowno waynu ogeynoo dowladda hoose magaalada new york oo de dabcan magaalo weyn oo caan ah in muddo ah bay shaqadan qof qabtan raadinaysay ma la sheegay cidda ku guulaysatay waayo
cabdixakiinow duqa magaalada new york eric adams ayaa arbacadii waxa uu toddobaadkan sheegay in ay degmadu ku guulaysatay inay shaqaalaysiiso qofa hawshaas iyada ah qabta waxaana shaqadii la siiyey gabadh la yidhaahdo catlin corari oo iminka hawshaas geli doonta haweeneydan markaynu eegno waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkiisba weydiiyaan waxa uu qofku qaban doono ma la sheegay sidaa ay u shaqayn doonto iyo hawlaha ay qaban doonta maalmeedkaa si fiican cabdixakiinow gabadhan waxaa la sheegay in ay horta ay la shaqayn doonto waaxaha caafimaadka nadaafadda iyo sidoo kale fayadhowrka magaalada gabadhaasina waxa ay ka shaqayn doontaa sidii qaybta loogu talagalay ee magaalada new york ay geed sare iyo geed hooseba cabdixakiin oo ay ugu fuuri lahayd sidii ay uga dabar jari lahayd jiirka ama dooliga hadba dadka soomaalidu kee u yaqaanaan aad iyo aad aad iyo aad wax sahlan maahay magaalo dhan marka lagu diro ee lagu yidhaahdo magaaladaasi jiirka dabargo cabdixaafid ma la sheegay mushahar ay qaadan doonto ama intay lacag ahaan qaadan doonto waayo shaqadaasi shaqo sahlan ma aha ma la ogyahay lacagtay qaadan doontaa bishii amaba sanadkii
cabdixakiinow catlin corani waxa ay ku shaqayn doontaa mushahara sanadkii dhan boqol iyo shan iyo konton kun oo dollarka maraykanka ah weliba aan ku raaciyo cabdixakiinow su-aashaadii horena gabadhan waxaa laga doonayaa inay la timaado nidaam iyo habab cusub oo ay jiirka ay ku dabar jari lahayd meelaha ay xoogga saari doontana waxaa ka mid a inay marka hore ay ogaato oo ay hesho kadibna ay joojiso jiirkan magaalada dhex cararaya cuntadan uu ku nool yahay halka uu ka helo waxay isticmaali doontaa qalab markaas u sheegaya meesha uu jiirka cuntada ka cuno godadka uu ku nool yahay meesha uu isku dhalo iyo wixii la mid a
wagaag dee dabcan cabdixaafidow markaynu eegno magaalada new york markaynu eegno waa magaalo ka mida magaalooyinka adduunka ugu caansan islamarkaana ugu dadka badani jirkani ma waxa uu biyo dhigtay oo khatiyaan looga taagan yahay qeyb ka mida magaalada mise waa guud ahaan magaaladao dhan buu inta badan uu dhibaatadan ku hayaa
cabdixakiino weliba dad badina ay isweydiin doonaan magaalada caanka ah ee aad sheegtay oo ka mida magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan magaalooyinka adduunka loo dalxiiska tago in jiir khaatiyaan laga taagan yahay inay dad badan isweydiin doonaan badiba magaalada new york cabdixakiinow jiirkaam ama dooliga meel laga galo ayaa la laayahay cabdixaafid markaynu eegno haweenaydan la shaqaalee shaqadii qaadatay lacagtay qaadanaysay la sheeg maayarkii shaaci dee qorshaa laga rabaa ma sheegtay waxyaaba ay qaban doonto meelo gaar ay awoodda saari doonto meel ay ka bilaabi doonto iyo weliba siday u shaqan doonto ma hadashay gabadhan in oo qorshayaasheeda ama soo bandhigtay way hadashay cabdixakiinow weliba degmada hoose ee magaalada new yorkna waxa ay sheegtay lacagta ku bixi doonto marka iyada laga yimaado mushaharka la siinayo lacagta hawshan lagu qabanaya inta ay leeg tahay iyo hawsha meesha laga qabanayaba waa la iclaamiyey lacag dhan saddex dhibic shan milyan oo dollar ayaa horta cabdixakiinow la gelinayaa meesha iminka la doonayo ina xoogga la saaro oo ah waqooyiga degmada la yidhahda manhattan ee kala barhkeed ah oo dee meelaha daaraha dhaadheeri ku yaalaan meelaha ugu dalxiiska badan meelaha ugu dadka badan magaalada new york lacagtaa marka la geliyo waxa kale oo ay gabadhaas sheegtay in ay hore u mari doonto oo ay kor u qaadi doonto ilaalaynta jiirkani meelaha uu ku nool yahay qaabka uu nool yahay halka uu ku dhunto marka dee maalintii iyo xiliyada cagtu badan tahay waxa ay sheegtay cabdixakiino inay isticmaali doonto birahan jiirka inta cuntada loo geliyo ku dhego oo kale iyo haddii eebaidmayo wax kaloo la isticmaalaa meel xabag loo mariyey oo marka uu cunto inta loo dhigo uu raadsado uu ku dhegi doono marka horta nidaamyadii guryaha caadigaa jiirka lagaga qaban jiray baa la isticmaalaya laakiin ka ballaaran oo ka weyn oo dee baadigoob iyo ilaalayn iyo dabajoog ay ku jirto aad iyo aad aad iyo aad ma sahlana in magaalo intaa legoo dee dhismayaasha intaa laale ka dhisan yihiin oo maalintiis intaasoo kuna qof dhex marayaan dhex wareegayaan in jiiraad ku dhex baacsato in muddo ahba cabdixaafid magaaladu way la tacaalaysa arrimahan jiirka weereeyey oo dhowr jeer markii hore ugu horreysay maaha dhowr jeeroo hore ayay warbaahintu wax ka qortay xaaladda magaalada iyo jiirka innaba ma la yaqaanaa oo ma la sheegay xaddiga amaba tirada jiirka magaaladaasi dhex boodaya ee khaatiyaanka laga taagan yahay
cabdixakiimow magaalada new york dadweynaha ku nool waxaa la sheegay inay sideed milyan ay ka badan yihiin waxaana daraasado la sameeyey dhowr jeer lagu ogaaday jiirka ama dooliga magaalada ku nool ee khaatiyaanka laga taagan yahay iminka la doonayo in la cidhib tiraa inuu dadka magaalada ku nool kaba badan yahay marka waad dareemi kartaa dee dadkii bulshadii magaalada ku noolayd inuu isagii ka bato arrin sahlan maaha oo weliba de cabdixakiinow dee waxaa la sheegay inuu dee saameyn ku yeeshay fayadhowrkii caafimaadkii guryihii dhaqaalihii meel kastaba jiirkaasi inuu saameyn ku yeesho dee weliba aan ku raaciyay jiirka cabdixakiinow magaalada new york ku nool mararka qaarkood marka uu dadka horboodo waxaad is oranaysaa ma bisad baa kaa horbooda mise mise waxani waa bakayle mar dambe ayaa dadka inuu wuxuu jiir yahay aad iyo aad cabdixaafidow ugu dambayn dee ma istiri magaaladaasi
shaqo badan baa bisada uga bannaan walowyada laftirkeedu cunto badan iyo howlo badan iyo ilaalin badan ay uga baahan taho de wadamadan adduunka daryaal badan ay u baahan tahay haddana jiirkii mar haddii khaataan laga taagan yahay in bisada shaqadeedii bannaantay maystiri
horta cabdixakiinow in laga fakaro ayaaba haboonayd laakiin dee waxa aynu ognahay bisadaha ku nool wadamada reer galbeedka badankoodu inay rabaayad ay bisadada rabaayadaysta yihiin laakiin bisadaha gaar adduunka ku nool oo dee iyagu subaxii qaraab taga oo habeenkii soo hoyda haddii magaalada malaa lagu sii dexdayn lahaa intaan hawlahan badanba la gelin jiirka wax yar ayaa kasii harilaabay la tahay laakiin waa arrin soo hay laakiin waa arrin soo jiitay warbaahinta laga yaabay in magaalada new york oo dee aynu ognahay in adduunka dadka ku nool la odhan karo dee qofaa new york baqlin waaba yar yahayba sida ay caanka u tahay in dee jiir maanta lala dagaalamayo waa arrin dee mucjiso dad badan ku noqon doona cabdixakiinow aad iyo aad bad cabdixaafid umahadsan tahay mar kale ayaan ku leenahay ciid wanaagsan sidoo kale cabdixakiim ciid wanaagsan
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay ciid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba xubinta al habuurka iyo heestaaga intaynaan u gudbin bal marka hore aynu wada jaleecno waayo waayo iyo weliba heesihii ciidda islamarkaana aynu wada dhegaysanno codka xasan diiriye oo ay xagga dambe uga jiibinayaan qaar ka mid a fanaaniintu
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi codkiisa inagu soo gaadhsiinaya xasan diiriye islamarkaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno marka dhawaa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi wariyaha v o a cabdicasiis barrow magaalada muqdisho kula yeeshay abwaan gorgar cabdi kaasoo uu kaga warramayo abwaanku qaar ka mida heese uu dhowaan curiyey oo ay dhallinyaradu haatan aad u dhegaysato waxaana idii kala bixi doonaa barrow iyo weliba gorgor waa gartay dhinacii heesaha baan rabaa bal markaan inaan eego heeskan milyuunmaanka fanaanada la yihahda ee dhallinyarada ahay qaadayso la yidhahdo fartan doonaan qoraa waa hees baraha bulshada meeshii aad tagtaba taalla oo runtii aad moodo in wax uun lala hadlayo bal waxaad iiga warantaa dareenka heeskan aad ku samaysay
horta heeskaasi waa hees ka mid ah heesaha soomaalida qabsaday sanadkii lasoo dhaafay markaa sidaan u sameeyena waxay ahayd de hees sidaa sugaanta loo sameeyo cabdicasiid aad baad taqaanaa markaa runta ka hadalno laakiin dee waa adigu xaalad jirtay oo anigii haysatay baan ka sameeyey heeskaa waxaa la hameeyey nin aan saaxiib aada u nahay oo la yirahdo sakriye kubciyey de waxaana tumay haatus milyuunna way qaaday wax intaa dhaafsiisan
waxaan rabaa waxaan rabaa in heeskaa weli aana ka bixin ninka abwaankii marka ama qofka abwaanka markuu wax samaynayo waxaa jira dareen ku riixa caadifad jirta inkastoo ay tiri waa wax aniga iga yimi haddana waktiga iyo goorta iyo goobta lagu sameeyey ma israacin kartaa si aan u ogaano dareenkaad la nooleed qaabka u eka
aad baa umaasan tahay sidaan xusuusteeda ku hayo waxayd labada kun iyo labaiy labaatankii bishii labaad waxaan joogay boondheere ninkii garanaya garanaya boondheere aan joogay habeenka heeska sameynayay dee markaa wax kulley anig i haysta unbay ahayd maaha wax kaleeto oo qof kale ka hadlaya ama cid kaleeto qusaysana ma ahayn xaalad aan ku jiray markaa dee fartaan doonana waan qoray habeenka
ma la oran karaa jacayl berigaa taagnaa ayaad boondheer kusoo afxirtay wallaahi niyo waa macquul mase hubo
macquul mase hubo maxaa lagu micnayn karaa eragaas ha u baahan bay lasii fas de haye nin baa nin baa waxaa laga hayay soomaaliya mogta waxaan waa gar downa maaha mogta marka marka arrinta iyada ah dee aanu halkeeda ku dhaafna cabdicasiis waxbaa qof qodini waa gartay dhegaystayaashaan jecelaha heeskaas inaa maqashay
sayel cidi ima farte fartan doonaan qoraa fikrada laylama laho waxaan doonaan falaa farxadda anigaa sameeya aniga anigaa sameeya cidnaba uma daba fadhiyo farxadda anigaa sameeya aniga anigaa samaysta cidnaba uma daba fadhiisto hadday fajaigu tihiyo hadday iga fiirsan tahay siidaan ahay lama fisho xogtaydan cidi fasirin siidaan ahay lama fisho xogtaydan cidi fasirin hadday fajaigu tihiyo hadday iga fiirsan tahay siidaan ahay lama fisho xogtaydan cidi fasirin
hees kale ayaa jira iyana la yidhaahdo waxba layga jari maayo oo ay qaado fanaanada ogbaad aragsan bal iyana heeskaa iyo fartaan doonaan qoraayo haddaan aragnay wax xidhiidhaha ka dhexeeya wallaahi niyo wax xiriirahoo badani kama dhexeeyaan hesa- maad- xiriir aan ahayn in anugu wada sameeyey kama dhexeeyaan sababtoo ata hore waxay ahayd labada kun iyo laba iyo labaatankii tanna waa ramadaankii kadib oo adigu lix bilood saan qiyaasaya udhexaysay marka wax wallaahi aan badani kama dhexeeyaan laakiin dee waa isku waa heese wada jikaaroo dumarkaa ka hela nuucaan niyo mooyaane wax kale ma jiraan miyaa lagaa soo dalbadaa yow haye heeska intaan la dalban baan u anaa sii sameeyey heesaan tan fartan doonaan qoraayo tanba anaa iska sii sameeyey ma layga soo dalban So, laakiin humaaga dumarkaa aada u jecel inta badan Ko- waxyaabaha noocaas dumarku waxay jecel yihiin inta badan inay sareeyaan marka calow aanan la arkayno way la diriraan sidaa darteed anna de hubkan usii dhiibaa
cadow jaar isaga haysta
bulshada marka ay jabayso in loo sheegaa muhiim in laga warramo mar- ama markaa taagan ee, ma la oran karaa abwaanka ama qofka hal abuurka ah dhallinyarada xilligaa nool siday u fakerayaan ayaa muhiim inuu u fakero si uu hal abuurkiisa u jaanqaado aad iyo aad niyahow horta waxaa jira inaad maanta o dhan hees samayso ama aad maanta o dhan gabay samayso waxaa ka muhiimsan inaad samayso laba tuduc oo dareenka bulshada ka waramaya ama waaqica ama la qaadan karo ama meel maraya marka haddaad hadda tusaale ahaan caawa o dhan samayso wax een, dee tusbax go-aya waxaa ka fiican afar mil oo kooban oo laakiin dee saameyn reebto la yirahdo waxan yaa sameeyey hadhuu la yirahdo kuwaas agala qurux badan aragtideeda iyo aragtida caadiga ama macquulkaaba labadaba taasaa aad iga fiican dareen noocee ku samaysay waxba laga jari maayo waxba laga jari maayo dee waad aragtaayo waxba laga jari maayo waa iska humbaag caadi iyo malaawaala laakiin dee xanaaq xanaaqna wuu ka muuqdaa Een, dee maxay ka Ee, jawigaa ku jirta maalinta miya xanaaq ahaa ma adigaa wax kale la soo kulma ilaan in wax la sameeyo erayo waa in wax dareena ku- kugu jira ay jiraan moogta niyahow sida ay ku bilaabatay oo adiga arkayo waxay leedahay adduunyada intaan joogo si kastoon u jaba maalin cadow jaanis ugu haysta uma berjilaacayo dee waad aragtaa jab inaan jabayna meesha uu ku jirtaa cadow inuu jaanis uga hela uu ku jirtaa marka wax kale waa ka niraana cabdicasiis uu garan mayno adiga iyo jacaylka iyo maansada ee soomaalida ama suugaanta goormaad kulanteen dareen adig kaa warramaya oo jacayl ah oo ku taabtay inaad wax ka tiraado markii kuugu horreysa goormay ahayd?
waxay ahayd een, markii iigu horeyso wax nolol heeskii ugu horreeyay uguna dambeeya nolosheeda wax qusheeyaan ka sameeyey wuxuu ahaa hees liraa qalbiyada ka daadheesha uu qaado shaafici qarandoon oo soo baxay koo iyo labaatankiisaan qiyaasayo bishii sagaalaad tobankeedii heeskaas uu ahaa heeskii ugu horreeyey nolosheeda wax qusheeyaan ka sameeyo qalbiyada ka daadheesha la yihahdaa kulley inaanta loo sameeyana garanaysa oo waa waa waa waa dareen ee, jacaylka miyuu guulaysta haddiiba qalbiyadii la leeyahay yaan lagu dheelin oo ay bini aadamka jirkiisa tan ugu wanaagsan ay qalbiga tahay jawaabtaas ma la qaata mid guuleysanayo ila maakaniyo mana guuleysanay
waa gartay ee, shaafici qarandoonaan jecelahay bal inaan qeybo ka mid ah dhegaystayaasha maqashiiyo
dhegaystayaal qayb kaloo waraysigan ka midana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaanna barnaamijkeennii intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo ciid wanaagsan wadnaadii lagu dhibay inaad dhayato weeyaane mabdaarta dhantaalmaysa dhayaal laguma naafiyo naftaarta dhantaalmaysa dhayaal laguma naafiyo haddii aan ismaandhaafno annaa kuma dhimanayo adna ima dhutindaysid balse kala dhaqaaqeenu barxad buu dhuminayaaye qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha qalbiyada ka daadheesha haddii aan ismaandhaafno annaa kuma dhimanayo adna ima dhutinaysid aad ayuu u mahadsan yahay cabdicakiin maxamuud shirwax oo nala socodsiinayey barnaamijkii caweyska washington